aan ku bilowna dhegaystayaal sidii warkaba aad ku maqlayseen aqalka wakiilada ee baarlamaanka maraykanka ayaa jagidii guddoominimo ka qaaday kevin macarthy oo ahaa afhayeenkii aqalkaasi macarthy ayaa ka tirsan xisbiga jamhuuriga ah oo golahaasi ku hogaamiyey aqlabiyad kooban haddaba tallaabadan oo ah mid taariikhi ah oo aan maraykanka hore ugu dhicin ayaa waxaa inoo faahfaahinaya waa wax ka weydiiyey isagoo ku sugan hoygiisa ku yaalla gobolka virginia oo aan wax badan ka fogeyn xafiiska v o a madaxa laanta af soomaaliga v o a cabdiraxmaan yebrow waxaana uu marka hore faahfaahin ka bixinayaa taariikhda aqalka hoose koongareeska maraykanka iyo weliba tan hogaamiyaha amaba guddoomiyaha xilka xayuubinta lagu sameeyey haatan cabdixakiimow guddoonka aqalka hoose ee koongareska waxaa la aasaasay sanadkii kun toddoba boqol iyo sagaaliyo siddeetankii waa muddo haatan laga joogo laba boqol iyo afar iyo soddon sano intii xafiiskaasi uu jiray waxaa soo maray shan iyo konton guddoomiye oo uu ugu dambeeyey kevin macarthyga xalayta bannaanka la dhigay labiiyo soddon ka mid a shan iyo kontonkaasi guddoomiye dhowr jeer ayay guddoomiyenimada qabteen oo iyagu hal mar keliya kuma tegin macarthy waxa uu dhashay bishii janawari lix iyo labaatankeedii sanadkii kun sagaal boqol shan iyo lixdankii waa siddeed iyo konton jir kevin macarthy waxa uu ahaa guddoomiyihii konton shanaad ee aqalka koongareska kasoo taliya degmada saddex iyo labaatanaad ee walaayadda california ayuu koongareska kasoo galaa bilowgii markii jamhuurigu ay aqlabiyadda yar ay ku guulaysteen macarthy si dirqi ah ayuu hoggaan ku qabtay kadib markii shan iyo toban wareeg oo doorasho ah uu ku soo baxay akhritaankii cabdixakiimow aqalka koongareska ninka hoggaanka u qabta waa jegada saddexaad ee ugu sarreysa dalka maraykanka oo haddii madaxweynaha iyo madaxweyne ku-xigeenku sababo uun qaarkood ay u maqnaadaan ama ay saaxadda siyaasadda uga baxaan waa qofka dalka hoggaamin lahaa oo waddanka xukumaya waa hagaag cabdiraxmaan sida aynu wada ogsoonnahay haatan aqlabiyadda aqalka hoose ee baarlamaankan waddanka maraykanka waxaa haysta xisbiga jamhuuriga oo kevin macarthy uu ka tirsan yahay siday wax u dhaceen xisbigiisaa kasoo horjeestay cabdixakiim golaha hoose ee koongareska maraykanku waxa uu haatan ka kooban yahay afar boqol iyo shan iyo soddon xubnood jamhuurigu waxa uu haatan leeyahay laba boqol iyo koob iyo labaatan halka dimuqraadiguna ka haysto laba boqol iyo labayo toban oo wadartoodu isku geyn ahaan ay noqonayso afar boqol iyo saddex iyo soddon halka laba jagana ay ka bannaan tahay haddaanse usoo noqdo su-aashaadii ahayd sidee wax u dhaceen ma xisbigiisa ayaa ka soo horjeestay jawaabtu waa haa waxaa makaarti jagada looga riday oo looga tuuray laba boqol iyo lix iyo toban cod oo isaga diidanaa oo jagada ka riday halka laba boqol iyo toban isaga ay u hiiliyeen labada boqol iyo lix iyo tobanka jago ee ka riday ee isaga ka soo horjeestay laba boqol iyo sideed ka mid ah ayaa dimuqraadi ahaa halka sideed keliya ay jamhuuri ka yihiin iyagoo dimuqraadiga soo raacay cabdixakiimow waa taariikh koongareska maraykanka ugub ku ah oon horey loo arag in guddoomiyaha aqalka hoose jagada laga tuuro
waa hagaag haddii aynu soo koobno cabdiraxmaan maxaa lagu maagay oo keenay in guddoomiyahan aqalka hoose koongareeska maraykanka jagadan sidaa culus laga tuuro gaar ahaanna xubnaha xisbiga jamhuuriga ee ay isku xisbiga yihiin maxay iyagu dhibsadeena keenay inay xisbigii dimuqraadiga ee ay iska soo horjeedeen ay ku biiraan cabdixakiimo waxaan isleeyahay su-aashaasi waa halbowlaha ku jira waraysiga kan mooshinka kan waxaa keenay sideed jamhuuri ah oo kuwa mayalka adag oo siyaasadoodu dhinaca midig ay aada ugu fog tahay oo aada u taageera waxyaabaha uu aaminsan yahay madaxweynihii hore ee maraykanka donald trump oo ah siaan la socoto isagoo u diyaargaroobaya inuu sanadka dambe labada kun iyo afar iyo labaatanka novembarna uu madaxweynenimada u tartamo inkastoo dacwado badan ay ku jiraan haddaba maxay kuwaasi ay isaga u taageersan yihiin waa su-aal kale laakiin waxa ay ka xanaaqeen oo ay ku raaceen donald trump mabdigiisii ahaa in dowladda aan loo codeynin codkii bishii sebtembar soddonkeedii la siiyey ee uu makaarthi horseedka ka ahaa ee uu u kaashaday dimuqraadiga si aan dowladda afka dhulka loogu gelin oo mushaaharaadkii la siinayay shaqaalaha gaar ahaan askarta iyo wixii la halmaale ee dowladda u shaqeeya ay mushaarkooda ugu sii socdaan oo ahayd arrin ay qolooyinka mayalka adag ee siyaasadooda dhinaca midig ay aada ugu fog tahay oo sideedan ay ka mid yihiin ay aada uga xanaaqeen ee isla markaasba axaddiina soo dhaaftay ay ku cagajugleeyeen inaanu isagu sii waari doonin oonad aragto in haatan ay u hirgashay toodii marka waxaa isweydiinaysaa dimuqraadiga haddiiba iyaga dartooda uu u dhintay oo uu iyaga ugu hiiliyay dowladdeeda furitaankeeda ay iyaga madaxda ka yihiin maxay iminka ay ula safteen sideedan oo ay u rideen ninkan jawaabtu waa fududdahay xisbiga dimuqraadiga waxay leeyihiin keven macarthy taarikhdiisa hore markaad eegto maaha nin la aamini karo maaha nin lagu talageli karo marka cid kastoo timaadana sidiisa iyo si lamid ayaan ula dhaqmi doonaa
wagaag dhegeystayaaalkaasina waxa uu ahaa madaxa laanta afka soomaaliga ee v o a cabdiraxmaan yebarow oo inoo falanqeynaya islamarkaana iga waramayay xilka qaadista afhayeenka golaha wakiilada ee baarlamaanka waddanka maraykanka kevin macarthy